wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee xukuumadda federaalk soomaaliya maxamuud aadan geesood ayaa ka qayb galay shir looga hadlayay dhismaha dekeda hubyo oo lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka shirkan oo ay kasoo qayb galeen xubno ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya maamul goboleedka galmudug iyo sidoo kale maalgashadayaasha ayaa lagu soo bandhigay qaab dhismeedka loo dhisayo dekeda hubyo iyo qarashaadka ku baxaya dhismaheeda cabdulaahi kulmiye oo ah wasiirka dekedaha maamulka galmudug ayaa ka hadlaya cidda maalgashanaysa dhismaha dekeda hubyo runtii maantay inuuna soo booqdo wasiirka dekedaha ee federaalka oo uu meeshii arko oo uu xafiiskii soo booqdo oo uu animation videogii dekeda sida uu kaan doonto u arko ganacsadii asbartaan runtii waxay guul aad noogu soo yeetay waxaa kaloo lagu baraarugay in lacag dibad laga keenay ama wadamo sheena ugu deeqeen inaan waxba lagu qaban karin dhismaha dekeda maanta halkan lagu daawaday oo runtii ah mid aad iyo aad u ballaaran anigu kolley waxaan u haystaa inay tahay dekeda ugu ballaaran east africa dhanka kalena wasiirka wasaaradda dekadaha iyo gaadiidka badda ee dowladda federaalk soomaaliya maxamuud aadan geesood ayaa dadka reer galmudug ku ammaanay sida ay uga qayb qaadanayaan maalgashiga dekeda hubyo aad baan uga mahad celinayaa tiimka wada iyo wasiirkii dekadaha maamulka stateka dhammaantood aadan uga mahad celinaya shaqada maasifka ay wadaanin waxaan la qarin karinoo qorax sacab laguma qarin karo shaqadan shaqada aada u fiican bay soo qabteen ganacsatada kale oo soomaaliyeedna waxaan uga rajeynaya inay saanoo kaleeto dalkooda ay u horumarsadaaneen oo maaragta ay dib loogu soo laabto dalkooda dadka ganacsatada ay horumarinaya ama dekeda hubyo ayaa la saxiixay heshiiska lagu dhisayo waxaana sida shirkan lagu sheegay la bixiye qarashaadka ku baxaya dhismaha magaalada hubyo dekedeeda